بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda toddobiyo labaatanaad ee suurat lmaa-ida allah waxa uu yidhi subxaanah watlu calayhim naba'a bnay aadama bilxaqi id qarabaa qurbaana fatuqubila min axadihima walam yutaqabal min alaakhar qaala laaqtulannaka qaala inamaa yataqabalu allahu min almuttaqiin allah waxau yihi subxaanah watlu ku akri nebi muxamedow calayhim korkooda ku akri nimankaa reer banu israa'iil naba bnay aadama aadam labadiisii inan warkoodii ku dul akri bilxaqi xaqna ugu dul akri id waktigiina u war ah oo ida sida jamalku uu futuuxaatulilaahiyaha ku tilmaamayo id waa darfun linnaba walaysa litilaawa id waxay daraf u tahay warka waayo xilliga ay qurbaanka bixinayaan ayaa warkani dhacay ilmo nebi aadam dilkan dhexdooda ka dhacay laakiin waktigani maaha waktu tilaawa ilan waktiga nebi moxamed ku dul akhri la leeyahay waa goor dambe oo waa xikaayatulmaadi wax hore u dhacay ayaa la leeyahay uga xikaayo marka haddaad taa id waktigii ku akri dee waxaa la moodi tilaawadu inay tahay waktigay qurbaankan bixinayeen dee isku waktina ma aha marka id waa darfun linnaba ilan warkani wuxuu dhacay xilligan qurbaanka ay bixinayaan tilaawaduna waa ka dambaysa marka id waktigiina u war ah qarabaa ay qurbaaniyeen ama ay sadaqaysteen labadaa ilmo nebi aadam qurbaanan sadaqo qurbaanka waxaa la yidhaha maa yutaqarabu bihi ila allah wixii alle loogu dhowaado ayaa qurbaan la yidhaha oo waa bimacna taqarub id waktigii qarabaa ay sadaqaysteen qurbaanan sadaqo ama ay dhoweeyeen qurbaanan maa yutaqarabu bihi ila allah wax alle loogu dhowaado ay dhoweeyeen oo macnaha ay bixiyeen oo fatuqubila dabeed laga aqbalay min axadihimaa midkood wuxuu bixiye laga aqbalay walam yutaqabal oon laga aqbalin min alaakhari kii kalena aan laga aqbalin qaala waxa uu yidhi markaa kii qurbaankiisa aan la aqbalini kii laga aqbalay waxa uu ku yidhi laaqtulannak wallaahi baan ku dhaartay laaqtulannak waan ku dili oo waan ku dili qaala waxa uu yihi kii qurbaankiisa la aqbalay innamaa yataqabbalu allah ilaahay waxa uu wax ka aqbalaa uun min almuttaqiina kuwa alla ka baqa waxa uu yihi lain basatta wallaahi lain basatta haddaad ii soo fidiso ilaya aniga yadaka gacantaada haddaad igu soo fidiso litaqtulanii si aad ii disho maa ana anigu ma ahaanin bibaasitin kii kuu soo fidinaya yadiya gacantayda ilayka adiga kuu soo fidinaya liaqtulaka si aan kuu dilo waayo maxaa ii diidaya dilkaaga ma aha baqasho adiga aan kaa baqanayo iyo daciifnimo midna ma aha maanicu waa kan waayo innii anigu akhaafu allah had iyo jeer waxa la yidhaha jumlada inna waxay dhacdaa fii mowdici tacliil oo maxaanu gacanta ugu fidinayn ee aanu u dilayn maa hiya alcilla liannahu yakhaafu allah weeyi waxau ihi waayo inii anigu akhaafu allah alle ayaan ka baqayaa allihii raba alcaalamiin caalamiinta rabbigooda ahaa waxau idhi inii anigu uriidu waxaan doonayaa an tabuu'a inaad la noqoto biismi dembigayga ay biismi qatlii dilka aad i dilayso dembiga ka ratibma inaad la noqotood adu xambaarataan doonayaa iyo waa ismik dembigaagaba kii hore kuugu raraa kaasi waa tafsiir iyo in lagu fasiro waxaan doonayaa inaad la noqoto biismi dembigaygaan anugu galay waxaan anuu dunuub horeba u galay adigu inaad xambaaratood rogataan doonayaa iyo waa ismik waa ismi qatlika iyaaya iyo dilka aad i dilayso dembigeeda labadaba inaad xambaarato ayaan doonayaa oo taasina dee waxay ku dhacaysaa qofka daalimka ah marka xuquuqdii laga oofsanayo aakhiro madluumka dee daalimku wanaaguu lahaa ayaa la siinayaa madluumka hadday ka dhammaadaan wuxuu wanaag lahaana dembigii madluumka inta laga soo qaado ayaa waxa weeyaan dee daalimka dhabarka loo saaraya ilaa naarta la geliyo waxa u ihi inii anigu uriidu waxaan doonayaa an tabua inaad la noqoto biismii dembigayga iyo wa ismika dembigaagaba oo fatakuuna dabeed aad ahaato min asxaabi nnaar naarta asxaabteeda aad ka mid noqoto allah waxa u ihi wadalik kaasoo ah inaad asxaabu naar noqoto ood ahlu naar noqotaana jazaau aalimiina aalimiinta abaalkooda weeyi fatawacat waxay u qurxisay lahu isaga nafsuhu naftiisii jalaaluddiin waxa asuyuuti isagu waxa uu qadarayaa ay zayanat waxay u qurxisay abu bakr jaabir aljazaa'irina aysarka wuxuu ku leeyahy shajacathu cala alqatli wazayanathu lahu xataa facalah way ku dhiirigeliso waa u qurxisay ilaa uu sameeyey fatawacat waa u qurxisay markaa lahu isaga nafsuhu naftiisii qatla akhiihi walaalkii dilkiisii bay u qurxisay naftiisu faqatalahu dabeed waa dilay oo fa asbaxa dabeed waxa uu noqday min alkhaasiriina kuwa khasaaray ayuu ka mid noqday ee ifkana ku khasaaray walaalkiisaa u waayey aakhirana ku khasaaray cuquubada aakhiro iyo cadaabka sugaya allah waxa uu ihi fabacata allah dabeed ilaahay wuxuu u soo saaray ghuraaban tuke tukahaasoo yabxahu qodaya fi lardi arlada dhexdeedii qodaya liyuriya si uu u tusiyo huwa ghuraabku hu qaatilkii ina nebi aadam si uu u tusiyo oo damiirka mustatirka ana ghuraabka u celi kan baariskee muuqdana qaatilkii ina nebi aadam ee qaabiil u celi waxaa kaloo bannaan in damiirka mustatirkaa alle loo celiyo ilan tukaha cidda soo dirtay waa rabbi xaqiiqa ahaan marka liyuriya alla inuu tusiyo hu qaatilkaa ama liyuriya inuu tusiyo tukuhu hu qaatilka kayfa yuwaari siduu u asturayo sawata akhiihi walaalkii raqdiisa macnaha siduu u aasan lahaa raqda walaalkii si uu u tuso oo macnaha tukihii lasoo diray ee xagga alle laga soo diray tuko kaloo meyd ah oo dhintay ayaa intuu dul yimid oo dhulkii oqoday oo uu ku riday dabeed u ku aasay si uu ugaga daydo waa xikmad ilaahay markaasaa kani calaacaloo qaala waxa u ihi qaatilkii yaa waylataa hoogaygii ah ay uxdur haadaa awaanuk xilligaagii waa kana soo xaadir weeyi qaala waxau ihi qaatilkii yaa waylataa alla hoogayga iyo shallaytadayda ah acajastu ma waxaan ka caajisoon kari waayey an akuuna inaan ahaado midla haada alguraabi tukahan oo kale ma inaan ahaadaan kari waayey oo aan meydka walaalkay aasto oo fa uwaariyo dabeed aan aasto ama aan asturo saw-ata akhii walaalkay meydkiisii aan asturo meydkana saw-a waxaa loo yidhi liannahu yasuu-u naadira dee qofka eegaya wuu xumaato gelinayaa oo qofku dee wuu ka naxayaa isha ma siin karo fa asbaxa dabeed waxa uu noqday ina aadamkii wax dilay ee gacanku dhiiglaha ahaa min annaadimiina kuwa murugooda ayuu ka mid noqday ma aha nadamu tawba nadam uu ku toobad keenaya ma aha ilaa hadduu toobad keeno waa laga toobad aqbali lahaa laakiin waa nadamun lifaqdi اlakh walaalkiisaa uu waayey inuu ka murugooday allah waxa u ihi min ajli dalik min ajli dalik dilkaa dulmigee ilmo nebi aadam dhexdooda ka dhacay dartii min ajli dalika alqatl yacni dilkaa dulmiga ah dartii ayaa katabnaa aanu ugu faral yeelay calaa banii israa'iila reer banuu israa'iil korkooda annahu ana alamra washa'na in xaalkiiyo arrinku yahay man qatala ruuxa dila nafsan naf dila bigayri nafsin naf kale la-aanteed ay bigayri qatli nafsin naf kale dilkeeda kayrkeed iyadoo naf kale aan dilin naf waxa weeyaan xaqdarro u dila aw fasaadin fi lardi aw bigayri fasaadin fi lardi ama fasaad arlada la fasahaadiyey kayrkii iyadoo fasaad arlada la fasahaadiyeyna aanu jirin naf la dilayna aanay jirin qofka naftii gardarre u dilaa fa ka'annamaa qatala waxa uu ka dhigan yahay waaba isagii oo dilay oo kale annaasa dadkii dilay oo laayay jamiican xaal ay yihiin dhammaantood midh isagoon ka reebin oo kale weye xagga dembiga waman axyaahaa haa oo naftaa ah ruuxii nooleeyee baaqi yeela ee noloshaa ay xaqa u leedahay ku xurmeeyana fa ka'annamaa axyaa waaba isagii oo nooleeyey oo kale annaasa dadkii nooleeyey jamiican xaal ay yihiin dhammaantood macnaha naf keliya xaqdarre ruuxa ku gooyaa wuxuu la mid yahay dadkoo dhan nin dilay naf keliya qofka badbaadiyaana wuxuu ka dhigan yahay dadkoo dhan qof badbaadiyey allah waxa u yihi walaqad jaaءathum wallaahi laqad jaaءathum xaqiiq ahaan waxa ugu yimid reer banuu israa'iil rusulunaa rusushayadiibaa u timid oo bilbayinaati aayaad cadcad bay ula yimaadeen huma ina kafiiran dabeed in fara badan oo minhum iyaga ka midihi bacda dalika ay bacda dalika albayaan caddayntaa iyo aayaadkaa dabadood lamusrifuuna kuwa ku xadgudbaya weeyi fi lardi arlada dhexdeeda ku xadgudbaya yacni iyadoo aayaadkii loo caddeeyey ayay weli in badani xadgudub iyo israaf ku jiraan allah waxau ihi inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah wayascuna fi lardi fasaada inamaa jazaau aladiina kuwii abaalmarintoodu waxay ahaatay uun wax kalaba maahee yacni kuwii abaalmarintoodu waxay ahaatay uun kuwaasoo yuxaaribuuna allaha ilaahay la diriraya oo la dagaalamaya iyo warasuulahu rasuulkiisa la dagaalamaya oo wayascawuuna soconaya fi lardi ay cala alardi arlada korkeedana la soconaya fasaadan liajli fasaadin yacni xumayn iyo fasaad dartii la soconaya arladana kuwaa abaalkoodu wuxuu ahaaday uun an yuqataluu in la laayo aw yusallabuu ama la deldelo aw tuqataca ama la googooyo aydiihim gacmahooda iyo wa arjuluhum lugahooda min khilaafin si isweydaara oo gacanta midig marka la jaro lugta bidix la gooyo aw yunfaw ama laga yacni fogeeyo oo laga mastaafuriyo min alardi arlada dhulkay ku dembaabeen ee dembiga ku sameeyeenna in laga durkiyo oo la mastaafuriyo allah waxau ihi daalik xukunkaa lasoo sheegay lahum iyaga wuxuu u yahay khizyun dulli fi dunyaa adduunyada dhexdeeda oo axkaamtaa in lagu fuliyaa waa dulli adduunyo ay ku dulloobayaan walahum waxaanay ku leeyihiin fi laakhirati aakhirana cadaabun cadaabbaa ay ku leeyihiin cadaabkaasoo cadiimun weyn tii aakhirana waa sugaysaa ila aladiina kuwii mooyaane taabuu toobad keenay min qabli an taqdiruu calayhim intaydaan gacanta ku dhigin macnaha intaydaan awoodin qabashadooda kuwa toobad keenay mooyaane oo intaan xaakimkii gacanta ku soo dhigin een maxkamaddii islaamka loo koryeelin kuwa toobad keenay mooyaane faaclamuu waxaad ogaataan ana allaha in alleh gafuurun kii dembi dhaafis badan u yahay raxiimun ee u naxariis badan oo macnaha kuwaa toobadooda inuu alla ka aqbalayo ogaada haadihi alaayaat waxaa ku sugan qisatu bnay aadama wa awalu jariimati qatlin calaa wajhi alard qiso ku saabsan labadii ilmo nebi aadam ee waxa weeyaan isdilay iyo faldembiyeed dil ah kii ugu horreeyey arlada ka dhaca labadaa ilmo nebi aadam wax nusuusoo ama aayaadka ama axaadiida saxiixa ku sugan oo tilmaamaysa asmaadoodu ma jirto laakiin ahlulcilmiga iyo mufasiriintu waxay tilmaamaan inay qaabiil iyo haabiil ahaayeen oo kan wax dilay ee gacanku dhiiglihii u ahaa qaabiil kan la dilayna haabiil u ahaa muhiimkuna magaca ma aha laakiin waxay tahay uun laba inan oo aadam u dhalay qisadani dhexdooda inay ka dhacday taasaa muhiim ah marka qisadaas ayaa aayaadkani ay ka warrameen iyo dilkii ugu horreeyey dhulka ka dhaca waxaa kaloo aayaadkan ku sugan cidamu jariimati alxasad wamaa yataratabu calayha min almacaasi midla hada alqatli wagayri weynida ay weyn tahay foolxumada xasadka iyo dhibaatada ka dhalan karta ee macaasida ah sida dilkan oo kale waayo labadan ilmo nebi aadam kan gacan ku-dhiiglahee wax dilay ee qaabiil waxa uu xastow ka xumaaday walaalkii haabiil oo labadoodii baa sadaqo la baxay sadaqada asbaabtii keentay waxyaabo badan baa la soo wariyaa oo israa'iiliyaada oo aan sugnayn laakiin waxaa inoo sugan oo inoo muuqda uun inay sadaqo la baxeen labadooduba id qarabaa qurbaana sadaqadiina midna laga aqbalay midna aan laga aqbalin waxaa haddaba ummadihii hore iyo dadkii hore caadadoodu ahayd xagga qabuulka iyo aqbal aqbalid la-aanta waxaa astaan lagu kala garto ahayd yacni sadaqada marka ay bixiyaane intay soo ururiyaan meel ay dhigaan ama ha noqoto dee waxa weeyaan haruur iyo cunto iyo wax lamid a ama waxa weeyaan xoolo iyo wax lamid a ha noqdaane wixii marka lasoo ururiyo ee meel la dhigo naar baa samada ka soo degi jirta oo cuni jirtay marka naartaasi wixii ay cunto waa la aqbalay wixii dabkaasi uu taaban waayana lama aqbalin taasaa calaamadu ahayd waa tiina soo martay aladiina qaaluu ina allaha cahida ilayna anlaa nu'mina lirasuulin xataa yaatiyana biqurbaanin ta'kuluhu nnaar yacni kuwii yidhi ilaahay wuxuu ballan nagula galay waa beentood bay ahayde inaanay rasuulba rumayn ilaa uu keeno qurbaan dabku uu cuno sadaqo dabku uu cuno marka halkaa waxaa laga qaadanayaa dee caadadoodii hore inay ahayd sadaqaadka iyo qurbaanka dab baa soo degi jira oo cuni jiray taasina waxay astaan u ahayd in la aqbalay oo aan la celin marka labadan ilmo nebi aadam qaabiil iyo haabiil sadaqaadkii ay la baxeen tii qaabiilna dee naartii way cuntay oo waa la aqbalay tii haabiilna may cunin oo lama aqbalin halkaas ayuu xasad iyo caloolxumo walaalkii uga qaaday foolxumada markaa xasad uu leeyahay waa ka ku xambaaray inuu dilo waxaa markaa aayaadkan ku cad qabuulu lacmaali asaalixati mutawaqifun cala alikhlaas acmaasha wanaagsan in la aqbalo waxay ku xidhan tahay ikhlaas iyo niyo wanaagsan oo waa ka ku yidhi walaalkii markuu yidhi waan ku dili inamaa yataqabalu allahu min almuttaqiin ilaahay wuxuu wax ka aqbalaa uun dee dadka alla ka baqa ee ikhlaaska iyo niyada wanaagsan leh marka camalka samee uun maahee niye iyo ikhlaas ku samee si lagaaga aqbalo waxaa kaloo ku sugan bayaanu awalu man sana jariimata alqatl wa ana lahu nasiibu min kuli qatlin ilaa qiyaami saaca ciddii ugu horreysee dil jidaysay inuu qaabiil ahaa wax allo waxa dil dulmiya dhacaya ilaa qiyaamahana qeyb uu ku leeyahay waayo isagaa ugu horreeyo hormood u ahaa waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi kamaa fi bukhaariyi min xadiidi ibni mascuud laa tuqtalu nafsun dulman ilaa kana cala bni aadama alwal kiflu minha liannahu awalu man sana alqatl waxaa rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam nafna dulmi iyo gardarro looma dilo ilaa haddii loo dilo se ina aadamkii hore waa qaabiil eh qayb buu ku yeeshaa dilkaa dulmiga ah waayo isagaa ugu horreeyoo jideeyey dil dulmi ah sidaasuu nasiib ugu yeeshay dil kastoo dulmi ah ila alqiyaama aayaadkan waxaa ku sugan inuu ina nebi aadamka muwafaqa ah ee khayrka la waafajiyo waa haabiil eh inuu ku yidhi walaalkii lain basadta ilaya yadaka litaqtulanii maa ana bibasidin yadiya ilayka liaqtulak inii akhaafu allaha raba alcaalamiin war aniga haddaad gacantaada iisoo fidiso si aad ii disho anugu gacantayda waan kaa laabanaya oo kuu soo fidin maayo si aan kuu dilo weliba wuxuu sababeeyey waxa dilkiisa u diidaya inaanay daciifnimo iyo cabsi isaga uu ka qaba aanay ahayn waxa u ihi inii akhaafu llaha raba alcaalamiin waxaa iga kaa mancinayaa waa cabsida alleh ayuu ku sababeeyey halkaa waxaad ka qaadanaysaa inaa aadamka muwafaqii ilaa qiyaamaha wuxuu ku soconayaa dariiqii ina aadamkii hore ee muwafaqa ahaa oo ah dee lain basatay ilaya yadaka litaqtulanii ma ana bibasidin yadiya ilayka liaqtulak inii akhaafu llaha raba alcaalamiin laakiin ka inkaartu ku dhacdee dariiqa ka baydhay muxuu ku soconayaa kan kale ee dee tawfiiqda seegay waddadiisuu maraya oo wuxuu odhanayaa laaqtulannak walle waan ku dili marka ilmo nebi aadam ilaa qiyaamaha labadaa waduun bay kala hayaan midna kaasunbuu ku dayanayaa midna kaasunbuu ku dayanayaa nebiguna sala allahu calayhi wasalam waa inoo caddeeyey oo saxiixuljaamica waxaa ku sugan xadiidka sacad uu warinayo inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam satakunu fitna alqaacidu fiiha khayru min alqaa'im waalqaa'imu fiiha khayru min almaashi waalmaashi fiiha khayru min assaaci qiila yaa rasuula allah afara'ayta in dakhala calaya beytii wabasata ilaya yadahu liyaqtulanii qaala kun ka bni aadam wa fii riwaaya fain adrakatka fakun cabd allahi almaqtuul walaa takun cabd allahi alqaatil nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi fitan baa dhici doona ka ka fadhiyaa fitnada uu ka khayr badan yahay ka dhex taagan ka dhex taagani fitnada uu ka khayr badan yahay ka dhex socda ka dhex socdaa fitnada uu ka khayr badan yahay ka dhex ordaya ee waxa weeyaan degdegaya ee socodba inta uu aamini waayo orod ku jira fitnada dhexdeeda rasuulka waxaa lagu yidhi rasuulkii allow bal ka waran gurigayga hadduu iigu soo galo oo dilkayga uu doonuu gacanta iisoo fidiyo wuxuu nebigu yidhi kunka bni aadam ina aadamkii horoo kale noqo maxaa u yihi lain basadta ilaya yadaka litaqtulanii ma ana bibasidin yadiya ilayka liaqtulak riwaayadda kale waxay ahayd fitnadaasi hadday ku soo gaadho fakun cabd allaahi almaqtuul walaa takun cabd allaahi alqaatil fitnadaasi hadday ku soo haleesho waxaad noqotaa addoonka alleh ee dulmiga lagu dilayo sida ina aadamkii hore laakiin ha noqon addoonka alle ee daalinka isagu dulmiga wax ku dilaya kaa ha noqon culimmadu markaa waxay isweydiiyeen oo difaaci miyaanu bannaanayn waxay culimmadu yidhaahdeen baabu dafci saa'il ciddii ku soo weerartay inaad iska dafciso adoon aduu doonan laakiin aad iska difaacdo xaq baad u leedahay oo naftaada iyo maalkaaga iyo cirdigaaga iyo sharafkaaga inaad difaacato xaq baad u leedahay waxa kalood xaq u leedahay dee inaanad waxba difaacinay isaga dilka aad u dayso oo dulmiga hala hoydee marka labaduba way kuu bannaantay inaad gacmaha isla gashaan ood iska difaacdo iyo inaad aduu faraha ka qaado ood isaga dulmiga iyo dilka u dayso taa lafteeda culimmadu waxay ka soo reebeen ila alcird sharafka iyo cirdiga mooyaane kaa dil baad laga xigaa oo yacni qofka kuu soo galay xurmadaadii iyo sharaftaadii iyo haweenkaagii inuu kufsado hadduu doonayo iyaga iyada taas ilaa intaad ka dhimanayso gacmaha laaban maysa laakiin nafta iyo maalka haddaad doonto waxaad u bixinaysaa waxa weeyaan adoo isaga un dulmiga u daynaya laakiin cirdi markay gaadho isaga waxa weeyaan adoo nool dayn maysid difaacooda waad ku dhimanaysa aayaadkan waxaa kaloo ku sugan mashruuciyatu dafni wa bayaanu zamani aaska in la is aasto wax sharci oo soo jireena inuu ahaa iyo xilligiisii oo ina aadamkan gacanku dhiiglihii markii uu dilay walaalkii ilan waa dilkii ugu horreeye waxay culimmada mufasiriintu soo raraan inuu muddo dhan tunka iskaga situu xambaarsanaayo si alla si uu yeelo iyo wuxuu ku sameeyo uu garan waayey dabadeeto dee tukahaasaa loo soo saaray tusaya siduu raqda walaalkii u aasan lahaa tukahaasaa tukihii kale meydka ah intuu dhulka u qoday oo uu ku riday ku aasay markaasuu yidhi ma intaasaan garan waayo isna intuu dhulkii qoday u aasay markaa dee dafnigu halka uu ka soo bilaabmay iyo xilligiisii ayaa halkaa laga garanaya inay inay tahay dee xuquuqda ay dadku isku leeyihiin in la is aasto oo la is asturo waxaa kaloo aayaadkan ku sugan bayaanu xukmi alxiraaba waxa la yidhaha xiraabada qofku fasaad iyo waxa weeyaan dil iyo dhac iyo boob inuu u banbaxo xukumka ay leedahay xiraabada culimmadu waxay yidhaahdeen waa xamlu silaaxi cala annaas wa ikhaafathm walictidaau calaa xurumaatihim sawaan fii misri aw gayri intay kooxi hub qaadato oo dadka ay waddada iyo jidka u gasho inay xurmadooda iyo xoolahooda iyo naftooda iyo sharafkoogaba ay ku xadgudbaan ama ha noqoto magaalo dhexdeed ama bannaan ha noqoto waayo fuqahada qaar baa ku qayday bannaanada uun marka magaalooyinka looga baxo inay xiraabadu tahay laakiin sida saxda ah ama magaalo dhexdeed ha noqoto ama bannaankeed ha noqotee waa dad intay hub qaateen naftii iyo maalkii iyo cirdigii iyo sharafkii midna bixin waayey waa muxaaribiin lilaahi wa rasuulih waa kuwo ilaahi iyo rasuulkiisa la dagaalamaya waayo dee amarkii ilaahay bay jabiyeen iyo amarkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam addoommadii ilaahayna waa ku xadgudbeen xoolahoodii iyo naftoodii iyo maalkoodiiba marka waa muxaaribiin lilaahi wa rasuulih marka waxaa la yidhaahdaa fuqahadu waxay ku tacriifiyaan xiraabadaas macnaha inuu yahay in hub la qaato oo dadkii la cabsi geliyo oo waddooyinka loo galo oo la bixin waayo ummadda xiraabadaas xukumkeedu waa maxay xukumkeedu aayaddan uu ka cadyi oo aayaddaabay ka muuqataa inama jazaءu اladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascuna fi اlardi fasaada an yuqataluu aw yusalabuu aw tuqaطaca aydiihim waarjulahum min khilaaf aw yunfaw min alard yacni waxa weeyaan xukumkoodu in la laayo ama la deldelo ama gacmihiiyo lugaha isweydaar loo jaro ama la mastaafuriyo haddaba awdani waa maxay ma litakhyiir baa mise ma aha waa la ysku khilaafay imaamu maalik iyo kayrkii waxa ay leeyihiin awdani waa litakhyiir iyo doorasho oo imaamka muslimiinta xukumkooda haya ayaa ikhtiyaar u leh cuquubada uu ku ridaye ku habboon nimankaas oo hadday dil mutaysteen waa laynayaa waanu deldelayaa hadday mutaysteen gacmaha iyo lugaha in la gooyo isweydaar taasuu ku samaynayaa hadday mutaysteen labadaba in laga daayo oo la mastaafuriyo uun waa la mastaafurinayaa aduu imaamu maalig iyo kayrkii waxay yidhahdeen imaamka ikhtiyaar u lahoo waana kamaa huwa daahiru laaya sida aayadda ka cad dee an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqaaca aydiihim waarjuluhum min khilaafin aw yunfaw min alard aw awdani waa kolba siduu imaamku u arko inay ku habboon tahay isagaa ku ijtihaadaya laakiin imaamu shaafici calayhi raxmat ullah iyo ahlulcilmi badan waxay yidhaahdeen hadihi alcuquuba tunazalu calaa xasabi xaali lmuxaaribiin cuquubaadkan aayaddani xustay waxaa loogu dejinayaa muxaaribiinta siday u kala mutaysteen oo haddii waxa weeyaan muxaaribkii idaa qatala wa akhada almaal suliba wa qutil hadduu wax dilo waxna dhaco waa la deldelayaa waana la dilayaa wa idaa qatala walam ya'khud ilmaal hadduu wax dilo xoolana aanu qaadin qutila walam yuslab waa la dilayaa ee la deldeli maayo wa in akhada almaala walam yaqtul hadduu xoolihii dhaco dadkiina uu daayo aanu dilin tuqatacu aydiihim wa arjuluhum min khilaaf gacmaha iyo lugaha ayaa isweydaar loo jarayaa wa in akhaafa asabiil walam yaqtul walam ya'khud hadduu cabsi geliyo uun dadka iyo argagax ku rido laakiin waxna aanu dilin xoolana aanu qaadin nufiya min alard arladaa laga mustaafurinaya ibnu cabbaas ayuu ka soo naqliyey taqsiimka noocaasa imaamu shaafici calayhi raxmat ullah xagga salbiga goormaa la deldelayaa culimada way isku khilaafeen culimada qaarkood waxay yidhahdeen marka hore waa la deldelayaa saddex cisho kadib baa la dilayaa laakiin imaamu shaafici wuxuu yidhi qofkani hadduu muslim yahay dee jaraa-im haba galo oo xaddu ha ku waajibto hal ha lagu oogo xadka laakiin dee saddexda cishee uu nool yahay dee salaadii cibaadadii wax badan baa ku waajibaya marka isagu waxa uu yidhi marka hore waa la dilayaa marka la dilo dabadeed ayaa la deldelayaa zajran linnaas si dadka ay zajri iyo cabsigelin ugu noqotay ugu cibro qaataan saddex maalmood ayaa iyadoo la dilay uu deldelaanayaa calaa kullin aayaddu waxay caddaysay ama madhabka takhyiirka ha la qaato ama madhabka calaa xasabi alansab kolba sida ku habboon ha la qaatee cuquubaadka adag ee culayska badan in lagu dejinayo waxa weeyaan kuwa xiraabada la yimaada ee u banbaxa waxa weeyaan dadka dhacooda iyo dilkooda iyo wixii la midka ah waxaa kaloo soo gelaya alfasaadu fi lard dee riddadii waa ka mid oo waxa weeyaan qofku hadduu ridoobo waa nooc min alfasaad min ajli dalika katabna calى bani israa'iila anahu man qatla nafsa bgayri nafsi aw fasaadi fi lard yacni fasaadka arlada ee nafta lagu dili karo maxaa ka mid a alridda waayo nebigu sala allahu calayh wasalam waxau yidhi man badela diinahu faqtuluuh laakiin dee xadkaa cidda oogasaa cid walba ma aha waa imaamka muslimiinta isagu hadduu oogi waayo isagaa alla kala xisaabtamaya laakiin cid walba uma taalla xuduuduye waxay u taallaa xukaamta iyo a'immada talada haya waxaa kaloo aayaadkan ku sugan dilkaa dulmigee dhacay dartii in loogu soo rogay reer banu israa'iil dadka muslimiintiina waa la xukumo waa caam waayo alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab waa xukum caam ah reer banu israa'iil iyo kayrkoodba waxaa la soo rogay markaa oo la soo dejiyey in cidda naf dulmi ku disha iyadoo naftaasi naf kale aanay goyn ama arlada aanay fasahaadin oo fasaad aanay samayn xaqdarro naftaa ku gooya faka'nnamaa qatala annaasa jamiica wuxuu ka dhigan yahay dadkii oo dhan nin dilay waayo culimmadu waxay yidhaahdeen ruuxa naftaa keliya xaqeedii xurmayn waaye ee ku xadgudbay dee inta kalena teello uma dhigan oo siduu naftaa ugu xadgudbay ayuunbaa ta soo martaba uu ugu xadgudbayaa markaa dembigiisu wuxuu ka dhigan yahay dadkoo dhan nin dilay qofka nooleeye ee badbaadiyaana wuxuu ka dhigan yahay xagga ajarka iyo abaalka nin dadkii oo dhan baaqi yeeloo nooleeyey marka xagga ajarkana qofka dadka badbaadiyaa waa qof dadkii oo dhan badbaadiyey xagga dembigana qofka naf keliya ku xadgudbaa waa nin dadkii oo dhan ku xadgudbay walidaalik yacni ruuxu inuu naftiisa sida uu tiisa xurmadeeda u ilaalinayo ta dadka kalena inuu xurmeeyo oo yacni dhacdadii cuثmaan ibnu cafaan amiirkii mu'miniinta radia allahu canhu wa ardaah yowma daar markii nimanka khawaarijtu ay gurigiisa ku hareereeyeen cuثmaan ibnu cafaan abu hurayra u yimid markaasuu yihi ya amiira almu'miniin ji'tu uqaatilu macak taaba darbu ya amiira almu'miniin wuxuu yihi amiirkii mu'miniintow maanta dagaalku waa daw waa arrin waxa weeyaan gar a maanta in la dagaalamo way habboon tahay waxaan u imid inaan kula dagaal galoon ku difaaco cuثmaan wuxuu ku yidhi yaa abaa hurayra ayasuruka an taqtula annaasa jamiica wa iyaaya macahum abu hurayrow ma ku faraxti gelinaysaa dadkoo dhan inaad disho anigana aad i raaciso markaasuu yidhi maya yaa amiira almu'miniin wuxuu yidhi wallaahi qof haddaad ka disho nimankaa ka mid ah waxaad ka dhigan tahay nin dadkii oo dhan dilay halkii buu abu hurayra ka noqday cuثmaan ibnu cafaan isagoo madluum ah amiirkii mu'miniinta ah laga gardaran yahay gurigiisii lagu hareereeyey haddana wuxuu door biday inuu naftiisa ku bixiyo si uu nafaha kale muslimiinta u badbaadiyo oo aanu dagaal caamihii u dhicin halkaa markaa waxaa laga qaadanayaa qofka xataa haddii dhibaata ku dhacdo haddii la dulmiyo inaanu ku dhiiran in ummadoo dhan dhibaatadu caam yeesho si uu isagu u nabad galo innaga waxaa laga yaabaa maanta qof magac leh ama maamuus leh ama dee waxa weeyaan haddii dulmigaasoo kale ku dhaco in uu yidhaahdo wax kasta hadduu dhacayo ummaddu ha isku baaba'do oo ciidan uu soo urursado laakiin xaqiiqadu waxa ay tahay qofka caaqilka ee sharciga iyo caqliga iyo danta iyo diinta daryeelaya naftiisa wuxuu rakhiis uga dhigaa si ay nafaha kale u badbaadaan sida cuثmaan ibnu cafaan oo kale radia allahu canhu wa ardaa allah waxa uhi watlu akri nebi moxamedow calayhim korkooda waxaad ku akhridaa naba'a bnay aadama nebi aadam labadiisii inan warkoodii ku dul akhri bilxaqi xaqna ugu dul akhri ama multabisan bilxaqi warkaasi xaal u yahay mid xaq ku dheehan id wakhtigiina u war ah qarabaa ay sadaqadaysteen labadooduba qurbaanan sadaqo wax alle loogu dhowaado ay bixiyeen oo fa tuqubilo dabeed laga aqbalay min axadihimaa midkood laga aqbalay sadaqadii oo walam yutaqabal aan laga aqbalin min alaakhari kii kalena qaala waxauu yidhi markaa kii aan laga aqbalini la aqtulannak wallaahi la aqtulannak wallaahi baan ku dhaartay waan ku dili oo waan ku dili qaala waxau ihi markaa kii sadaqada laga aqbalay innamaa yataqabbalu allah ilaahay wuxuu wax ka aqbalaa uun min almuttaqiina kuwa alla ka baqa ayuunbaa rabbi wax ka aqbalaa lain basadta wallaahi lain basadta haddaad iisoo fidhiso ilaya aniga yadaka gacantaada haddaad iisoo fidhiso litaqtulanii si aad ii disho maa ana anigu ma ahaanin bibaasitin kii soo fidinaya yadiya gacantayda ilayka adiga kuu soo fidinaya liaqtulaka si aan kuu dilo marnaba anugu gacan kuu soo taagi maayo waayo miyaan kaa baqanayaa may innii anigu akhaafu allah ilaahay baan ka baqanayaa allihii rabaalcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa innii anigu baa u yidhi uriidu waxaan doonayaa an tabuu'a inaad la noqoto biismii dembigayga iyo wa ismika dembigaagaba tafsiirka hore waxa weeye biismi ay biismi qatlii dilka aadi dilayso dembiga ka dhasha inaad la noqotaan doonayaa iyo wa ismika adiga dembigaagii horeba dee kuu saaraa waa tafsiir ama waxa weeye innii uriidu an tabuu'a waxaan doonayaa inaad la noqoto biismii dembigii anigu aan galee isaaraa inaad adigu iga rogato ayaan doonayaa ood la noqoto iyo wa ismika wa ismi qatlika iyaaya iyo dilka aad ani i dilaysa dembigeedaba inaad la noqoto ayaan doonayaa oo aada isku darsato dembiga dilka iyo dembigaygii horeba oo fatakuuna dabeed aad ahaato min asxaabi nnaar naarta asxaabteeda aad ka mid noqoto wadalika kaasina oo asxaabu naar inaad ka mid noqotayhi jazaau daalimiina daalimiinta abaalkooda weeyi fatawacat dabeed waxay u qurxisay lahu isaga nafsuhu naftiisa ama naftiisii waxay ka yeeshay ama waxay ku dhiiri gelisay taa jalaaleynka haddaynu qaadano waa zayanat eh fatawacat waxay u qurxisay lahu isaga nafsuhu naftiisii qatla akhiihi walaalkii dilkiisii bay u qurxisay faqatalahu dabeed waa dilay oo fa asbaxa dabeed waxa uu ka mid noqday min alkhaasiriina kuwa khasaaray ifyo aakhiraba ifka wuxuu ku khasaaray dee walaalkii buu dilo u waayey aakhirana wuxuu ku khasaaray dee cadaab baa ku sugaya fabacata allah dabeed alla wuxuu usoo saaray ghuraaban tuke tukahaas oo yabxasu qodaya fi lardi arlada dhexdeeda qodaya liyuriyahu si uu u tusiyo kayfa yuwaarii siduu u asturayo saw'ata akhiihi walaalkii meydkiisa qaala waxau yihi markaa qaatilkii yaa weylataa alla hoogayga eh yacni yaa weylataa uxdurii haada awaanuki waa halaagow kaalay xilligaagii waa kan eh wuxuu u yeedhanayaa halaag wuu u dhawaaqayaa ila inuu halaagsamuhiis og yahay qaala waxau ihi markaa yaa weylataa hoogayge aliftaasina waxay ciwad ka tahay yaa-ulmutakalimkii yaa weylatii halkii lagu odhan lahaa yaa weylataa alifta ayaa yaa-ulmutakalimkii ciwad ka ah hoogaygiyow acajaztu ma waxaan kari waayey an akuuna inaan ahaado midla haadaa kani oo kale alguraabi ee tukaha ah ma tukahan oo kale inaan noqdo ayaan kari waayey oo fa uwaariya aan asturto sawata akhii walaalkay meydkiisa aan asturto intaa miyaan kari waayey fa asbaxa dabeed waxa uu noqday huwa isagu min annaadimiina kuwa murugooda ayuu ka mid noqday ma aha nadamu tawba eh walaalkiisa u waayey uun iyo dhacdada dhacday allah waxau ihi min ajli daalik dilkaa ilmo nebi aadam dhexdooda ka dhacay ee dulmiga a dartii ayaa katabnaa anugu faral yeelay calaa bani israa'iila reer banu israa'iil korkooda annahu man qatala ay ana alamra washa'na in xaalkiiyo arrinku uu yahay man qatala ruuxa dila nafsan naf dila bigayri nafsin naf kale la-aanteed ay bigayri qatli nafsin yacnii naf kaloo ay dishay la-aanteed iyadoo naftani aanay naf kala dilin qofka naftaa iska dila aw fasaadin fi lardi aw bigayri fasaadin fi lardi ama fasaad la-aantii arlada ay fasahaadisay iska dilay yacnii naftaasi iyadoo nafna dilin arladana aan fasahaadin ruuxa iska dilaa fa ka'annamaa qatala waaba isagii oo dilay oo kale annaasa dadkii jamiican xaal ay yihiin dhammaantood oo midkood hadduu ku xadgudbay inta kalena teella uma dhigan waman axyaahaa naftaa ruuxii nooleeya ee baaqi yeelaana fakaannamaa axyaa waaba isagii oo nooleeyey oo kale annaasa dadkii jamiican xaal ay yihiin dhammaantood oo naf hadduu xurmeeyey inta kalena waa xaq siiyey walaqad jaaءathum wallaahi laqad jaaءathum nimankaa reer banu israa'iil way u timid rusulunaa rusushayadii way u timid bilbayinaati aayada cadcad bay ula yimaadeen humma ina kahiira dabeed in badan oo minhum iyaga ka midihi bacda dalika ay bacda dalika albayaan caddayntaa iyo xujooyinkaa waadixa a dabadood la musrifuuna kuwa ku xadgudbaya weeyi fi lardi arlada dhexdeeda oo aan xaqa dhegba aan jalaqu siinayn inamaa jazaau aladiina kuwii abaalkoodu wuxuu ahaaday uun kuwaasoo yuxaaribuuna allaha ilaahay la dagaalamaya iyo wa rasuulahu rasuulkiisa la dagaalamaya oo wayascauna soconaya fi lardi ay cala alardi arlada korkeedana la soconaya fasaadan liajli fasaadin fasaad iyo xumayn darteed arladana u dhex soconaya inay fasahaadiyaan oo naf iyo maal iyo cirdi iyo sharaf midna aanay bixin kuwa sidaa arlada u dhex soconaya abaalkoodu wuxuu ahaaday uun an yuqataluu in la laayo aw yusallabuu ama la deldelo oo tiirka ama geedka lagu xidho aw tuqataca ama la googooyo oo la jarjaro aydeehim gacmahooda iyo wa arjuluhum lugahoodaba min khilaafin isweydaar bidix iyo midig isweydaar loo gooyo aw yunfaw ama laga mastaafuriyo oo laga fogeeyo min alardi arlada imaamu maalig wuxuu yidhi nafyi haddii ay suurto geli weydo waxa halkeeda gelaya in la xidho ilaa nooc qof aan dhulkii joogin oo kale weeye qofka jeel ku jira waa haddii la fogeyn kari waayo jeel in dadka lagaga hayo allah waxau ihi dalik xukumkaa la soo sheegay lahum iyaga wuxuu u yahay khizyun dulli fi dunyaa adduunyada dhexdeeda walahum waxaanay ku leeyihiin fi laakhirati aakhirana cadaabun cadaabba ay ku leeyihiin cadaabkaasoo cadiimun weyn ila aladiina kuwii mooyaane taabuu toobad keenay haddaba culimmadu waxay isku khilaafeen kuwan toobad keenay yacni hadday horta gaalnimo tahay dee alislaamu yajubu maa qablah oo wax walba waa ka dhacaya laakiin qofkii muslim ahaa ee kabaa'irtan iyo xuduuddan waaweyn galay haddii uu soo toobad keeno iyadoo xuquuqdii lagu leeyay oo xadkii ku waajibay towbadu ma ka ridaysaa way isku khilaafeen oo culimmada qaarkoodna haa bay yidhahdeen qaarna waxay yidhahdeen may ma xaqii ilaahay mise xaqa aadamaha xaqii ilaahay waa ka dhacayaayo ilaahay aakhiro waxba uu qabsan maayo laakiin wixii aadamuhu uu ku lahaa ka dhici maayo oo xadkii ku waajibayna waa laga oofin xoolo waxay qaateenna waa laga soo celin marka wixii xukum adduunyo ka dhici maayo kii aakhiro mooyaane alla waxau ihi markaa ila aladiina kuwii mooyaane taabuu toobad keenay min qabli an taqdiruu intaydaan awoodin calayhim iyaga kuwa intaydaan gacanta ku dhigin ka hor toobad keenay mooyaane marka waxaa laga soo reebayaa kuwaas dee ilan cadaab goodi baa hor maray eh cadaabkaasi dee ilaahay waa ka dhaafaya waa ka toobad aqbalaya mar hadday toobad keeneen ilan walahum fi laakhirati cadaabun cadiim baa horreeyey ila aladiina taabuu oo cuquubadaa iyo cadaabkaa ka badbaadaya faclamuu waxaad ogaataan baa alla uu yidhi ana allaha in alle hafuurun kii dembi dhaafis badan uu yahay raxiimun ee u naxariis badan addoommadiisa ee hadday kuwaasi toobad keenaan iyo kayrkoodba dee ka toobad aqbalaya allah waxau ihi yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wاbtaguu ilayhi اlwasiilata wajaahiduu fii sabiilihi lacalakum tuflixuun yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow itaquu llaha ilaahay ka cabsooda oo wabtaguu dalba oo doona alwasiilata dariiqo ama wax aad ugu dhowaataan ilayhi ay ila allah alle waxaad ugu dhowaataan dalba oo raadiya wax loogu dhowaado waxyaabihii ugu mudnaa baa la tusaaleeyey oo wajaahiduu waa jihaadkii wajaahiduu jihaada waa wasaa'ilka alle loogu dhowaado ee ugu badan eh fii sabiilih ilaahay jidkiisa ku jihaada oo alle dartii u dagaalama iyo difaaca diinta lacallakum tuflixuuna likay tuflixuu si aad u liibaantaan liibaantuna dee waa addafaru bilmatluub wاnnajaatu min almarhuub wixii la doonayey la raadinaya in la helo janno ah wixii laga cabsanayey cadaab ahaana laga badbaado hada huwa alfalaax allah waxa u ihi ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay low ana lahum haddii ay u sugnaan lahayd maa fi lardi arlada waxa ku sugan oo yacni arlada dhexdeeda waxa ahi hadduu u sugnaan lahaa jamiican xaal uu yahay dhammaanteed wax alla waxa arla ku sugan hadday heli lahaayeen gaaladu wa milahu ku cadaf maa fi lardiga wa milahu maa fi lardiga waxaa arlada ku dhex sugan wax lamidihina hadduu u sugnaan lahaa oo macahu kaalla jirkiisa ah maca maa fi lardi yacni hadday arlada waxa ku sugan oo dhan heli lahaayeen waxaa arlada wax lamidihina ula socon lahaa liyaftaduu si ay isaga furtaan bihi kaasi min cadaabi yowmi alqiyaamati maalinta qiyaame cadaabkeeda maa tuqubila lagama aqbaleen minhum iyaga waxaasoo dhan hadday doonaan inay isku furtaan lagama aqbaleen walahum waxaanay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun xanuujiya yuriiduuna waxay doonayaan an yakhrujuu min annaar naartii inay ka soo baxaan bay rabaan wamaa hum manay ahaanin bikhaarijiina kuwii ka baxaya minhaa naarta walahum waxaanay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkaasoo muqiimun ay daa'imun joogtaa ayay leeyihiin oon marnaba laga jaray wasaariqu ninkii waxaday iyo wasaariqatu gabadhii waxaday faqtacuu gooya aydiyahumaa gacmahooda gooya jazaa'an abaalmarin darteedna u gooya bimaa kasabaa waxay kasbadeen lagu abaalmarinayo iyadoo waxay galeen laga goynaya darteed gacmaha u jara nakaalan xaal ay tahay ciqaab goyntaasi min allaahi alla xaggiisa ka ahaatay wallaahu allana casiizun kii qaaliba weeyi xakiimun ee xukum iyo xikmadba iskale faman taaba haddaba ruuxa toobadkeena min bacdi dulmih dulmiga uu galay iyo dembigaa tuugnimada iyo wixii la mid ah dulmigaa dabadii ruuxii toobadkeena oo wa aslaxa hagaajiya wuxuu xumeeyeyna hagaajiya fa ina allaaha alle yatuubu calayhi waa ka toobad aqbalayaa markaa sidaynu tii horeba ila aladiina taabuu dee ruuxii mar hadduu waxxaday xadidduna ay ku caddahay oo shuruuddii sariqadu ay ku dhammaystiran tahay xadkiina uu ku waajibay dee xadka towbadu ka ridi mayso oo xadkii adduunyada waa laga goyn laakiin dee cadaab aakhiro loo raaci maayo weeye oo xuduuddu dee waa kafaaraad hadduu markaa towbadkeen rasmiga la yimaado tuugnimo iyo kayrkeedba ilaahay waa tawaab laakiin wixii ku waajibay ama lagu lahaa ama xaq u hayey dee waa laga oofin oo loo dayn maayo fa ina allaha alla yatuubu waa ka toobad aqbalaya calayhi korkiisa ina allaha alla kafuurun kii dembi dhaafis badan weeyi raxiimun ee addoommadiisa u naxariista alam taclam miyaanad ogeyn nebi allow ama qof waloo mukallafa oo mukhaatabow ana allaha in alle lahu isagu uu leeyahay mulku samaawaati samooyinka lahaanshahooda iyo walardi arlada mulkigeedaba yucadibu waa cadaabayaa rabbi man yashaa wayakfiru liman yashaa mar hadduu isagu cirka iyo dhulka iyo inta u dhaxaysaba uu mulkiyo dee isagaa xaq ule mulkigiisa siduu ugu tashanayo lahu xaqu tasaruf yacni qofku wuxuu leeyahay ma cid baa ku qabsata tasarufkeeda walilaahi almathalu laclaa laysa ka midlihi shayun wahuwa samiicu lbasiir allahna jala jalaaluh maadaama adduunka oo dhan isagu uu mulkiyo dee isagaa siduu doono ugu talinaya kuu cadaabayo iyo kuu dembi dhaafayaba yucadibu waa cadaaba yaa rabbi man yashaau kau doono cadaabkiisa wayakfiru waa u dembi dhaafayaa liman yashaau kau doono dembi dhaafkiisa wallaahu alleh calaa kulli shayin shay walba qadiirun kii u awood badan weeyi haadihi alaayaat waxaa ku sugan awalan fadiilatu taqarubi ila allahi bilcamali asaalix fadliga iyo faa'iidada ay leedahay ilaahay in loogu dhowaado camalka wanaagsan ee saalixa ah oo xadiisulqudsigii wuxuu ahaa wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axaba ilaya mima iftaradtuhu calayh wamaa yazaalu yataqarabu ilaya binnawaafili xataa uxiba addoonkaygu iguma soo dhowaado ayaa alla u yihi shay aan uga jacayl badanahay waxaan ku faral yeelay inuu faluu sameeyo yacni waxa alla uu leeyahay waxaan ugu jecelahay inuu addoonkaygu iigu soo dhowaado waa in faraa'idda iyo waajibaadkan saaray uu ka soo baxo kana zuuli maayo inuu sunnayaasha iigu soo dhowaado ilaa aan jeclaado oo uu noqdo maxbuub cinda allahi caza wajal yani waxaa jira darajat lmaxaba iyo darajat lmaxbuubiya almaxaba waa adigu inaad jeclaato almaxbuubiyana adiga in lagu jeclaado oo alle agtiisa lagaa jeclaado selafkuna waxay odhan jireen dadkii hore wanaagsanaa laysa shanu an tuxib inama shanu an tuxab yacni arrinka muhiimkii ma aha inaad adigu wax jeclaato oo tidha anaa jecel laakiin waxa ka mudan oo ka muhiimsan adi in lagu jeclaado maxbuub aada noqoto cinda allah taana waxaa lagu gaadhayaa dee faraa-ida iyo nawaafisha inaad israacisood alle ugu dhowaato waxaa kaloo ku sugan aayaadkan bayaanu cuquubati alkufaar yowma alqiyaama cuquubada iyo goodiga ku dhacaya gaalada qiyaamaha oo waxaa la tilmaamay haddii arlada oo dhan iyo wax la mida ay heli lahaayeen oy dooni lahaayeen inay isku furtaan marnaba inaanay isku furteen oon laga aqbaleen waayo nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi kama fi saxiix iljaamici min xadiidi anas in allaha tacaala yaquulu liahwani ahli nnaari cadaaban low ana laka maa fi lardi min shay kunta taftadii bih ilaahay qiyaamaha waxa uu ku odhanayaa ahlu naarka ka ugu cadaab fudud war haddaad arlada oo dhan dhexdeeda waxa ku sugan maanta heli lahayd ma isku furan lahayd qaala nacam wuxuu odhanayaa haa qaala faqad sa'altuka maa huwa ahwanu min hada wa anta fii sulbi aadam anlaa tushrika bi shay-an fa abayta ila shirka waxaa alla ku odhanayaa waxaan kaa dalbay waxaa wax ka fudud adoo dhabarkii aabbaha aadam ku jira ayaan waxaa wax ka sahlan ku su-aaloonku weydiiyey oo ah inaanad ii shariik yeelin oo cibaadada ii badhax tirto waana diiday ilaa inaad ii shariig yeesho mooye wax kale waa laguu kari waaye oo rusushii alla uu soo diray iyo kutubtuu soo dejiyeena ballantaa horee saabiqa ahayd unbay adkaynaysay oo ahayd cibaadat llaahi waxdah wa cadamu lishraaki bih marka yacni waxaa lagu odhanayaa dee waxaa wax ka fudud oo cibaadatullaahi waxdah ayaa lagaa dalboo diidaye maanta wax kastoo aada hesho ku anfici maayo alwasiila waxaa la yidhaahdaa waa taqarubka ama qurbada eh aslulwasiila waa maa yutawasalu biha ila shay wasiile asalkeeda waxaa la yidhaha sababta ama waxa wax lagu gaadho marka ilaahayna waxa lagu gaadhaa dee waa taacadka iyo cibaadaadka oo qofku awaamirta uu samaynayo uu fulinayo iyo nawaahida uu ka tegayo iyo sharaa'icda uu dhowrayo uu ilaalinayo ayuu alle ugu dhowaadaa marka wabtaguu ilayhi lwasiilata marka layna leeyahay waxaad dalbataan ood raadisaan wasiilo ilaahay aada ku gaadhaan waa bificli awaamirihi waijtinaabi nawaahiih daacaadkii laydin faray inaad fashaan nawaahidii laydiin diidayna aada isaga tagtaan oo alwasiila waa maa yutaqarabu bihi ila allah waa qurbada waxa alle loogu dhowaanayo daacaadkii ah waxaa la xusay markii daacaadka si guud laynoo amray inaynu doonno wabtaguu ilayhi lwasiila waxyaabaha daacaadka ugu muhiimsan oo jihaadku ka mid yihi oo alla waxa uu raaciyey wabtaguu ilayhi lwasiilata wajaahiduu fii sabiilih waa min wasaa'il taqarub ila allahi subxaanah marka halkaa waxaa laga garanayaa fadliga jihaadku uu leeyahay nebiguna sala allahu alayhi wasalam waxa uu yihi ra'su lamri lislaam wa camuuduhu salaa wa dirwatu sanaamihi ljihaad arrinka madaxiisu waa islaamnimada udubdhaxaadkiisa iyo lafdhabarka ama tiirka uu ku taagan yahayna waa salaada kuruskiisa baarka ugu sarreeyaana waa jihaadka marka jihaadka maxaa lagu tilmaamay yacni acla alislaam waxyaabaha ugu sarreeya alle loogu dhowaado laakiin waa goormo jihaadku markuu yahay jihaad xaqa oo shuruuddiisii dhammaystirtay oo dadka lala dagaalamayaa gaalo ay yihiin waa markaas gaalana maanta waxay u xadhka xidhan tahay oy u dadaalayaan in ummadda islaamkii manhajkoodaba ay ka saaraan nusuusta iyo aayaadka jihaadka laakiin waa kaafiyo kala dheeriyo oo midaan dhacayn nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yihi man maata walam yaqzu walam yuxadid nafsahu bilghaswi maata calaa shucbatin min annifaaq ruuxa aan duulinayn jihaad tegin ama aan naftiisa ugu sheekayn inuu aakhirataanka jihaad fii sabiilillaahi u geli doono ee sidaa ku dhintaa yacni qeyb nifaaqa ka midaabuu ku dhintay oo xataa hadday kuu suurtogeli weydo naftaada inaad ugu sheekaysaaba camal saalixa iyo fadli weyn ah iska dhaafba in laga saaro oo laga taga eh waljihaadu maadin ilaa yowmi alqiyaama jihaadkuna ilaa qiyaamaha mid hadhaya maahe waa taagan yihi laakiin waxaa kala duwanuun maraaxisha ay muslimiintu marayaan oo marna dee waa munaasab ilan kolbe salaaddii joogtaa la tukadaa soo maaha duhuroon soo gelin haddaad tiraa waan tukanayaa may ka ansixi markaa jihaadku dee marxal buu leeyaho marka awooddeedii la hayo cududeedii iyo cuddadeedii la hayo ee awooddeedii la heli karaayo markaasuu dee saalix yahay laakiin haddaad qariska tuuruun tahay ood dhaqaaqaysa unood wuxuun inaan fiiqfiiqo yacni kolaad dhagaxna tuurta dhaqaaqun ay tahay dee taasi waxa weeyaan magsab iyo faa'iido laguma gaadho oo waxaad garanaysaan haddaad taariikhdii nebi moxamed iyo asxaabtiisa u noqotaan dee waxa weeyaan farqi haba u dhaxeeyo muslimiinta iyo gaalada oo ha kala badnaadaan laakiin xilligaa waxa lagu dagaalamayo iyo taatikada lagu dagaalamayo iyo hubka la sitaa dee isku noocuunbu ahaa soo maaha dee waxaa maanta aad aragtay haddaad tidhaahdo bud baan kala hortegaya ama dhagax dee waa caqli xumo marka calalaqal qofku dee waxa ka horeeya wax u dhigma ama u dhowaa inuu haysto marka calaa kullin iimaaniyan in loo diyaargaroobaana ka horeysaba cududa iyo gacanta taasaa ka horeysa waxaa kaloo aayaadkani ay xuseen waxa weeyi sariqada iyo xadidda ama xadkeeda oo sariqada axkaamteeda ballaadhan iyo nisaabka ay sariqadu waxa weeyaan dee ka laasimayso iyo waxa ay tahay faahfaahinteeda kutubta fiqiga ayaa ugu noqonaysaan oo aslu sariqa culimadu waxay ku tacriifiyaan akhdu maali lgayri khufyatan min xirzi milihi xoolo cid kale in laga qaato si qarsoodi ah laganana baxo laga qaato xoolahaasoo kale meeshii lagu ilaalin lahaa yacni xirsulmitligu waxa weeyaan shaygaa shayga la midka ah meesha lagu ilaaliyo iminka lacagtu dee curfi ahaan waxaa la yaqaanaa meelo mucayanaa dee la dhigaa xoolaha dee xeraa lagu xareeyaa marka maalku ilan waa kala nuucyo badan yihee maalka lafdigiisa isaga oo kale halkii lagu ilaalin lahaa waa inuu ku ilaashan yihi marka akhdu maali lgayr maxaa ka baxaya dee xoolahaagii haddaad qaato dee sariqa ma ah khufyatan maxaa ka baxaya si badheedha halkaa haddaad qofku uga qaato taasi sariqadii gacanta la goynayay maahee dee waa burcadnimo iyo boob oo waa xukum kale min xirzi milihi maxaa ku baxaya xoolahaaga marka horeba banaanka haddaad dhigto oo laga qaato adoo arkaya dee sariqadii gacanta la goynaya maaha ilaa adaa halkii loogu talagelay ku dhowri waayey markaa yacni tacriifkaa marka la helo ayaa la odhanayaa wixii waa sariqo xukumka ka dhalanayaana uu noqonayaa qatculyadi oo waxa weeyaan labada gacmood miigita haddana bidixda labada gacmoodba haddii la jaro miyaa lugaha loo gudbayaa mise loo gudbi maayo waa khilaaf gacmaha halkee laga jarayaa waa kafeynka waa cukurada intaa hore waxa la goynayo marka yacni xukumkaas oo cuquuba min allah ah lagu ciqaabayo ruuxaa ku xadgudbay xoolihii dadka waxaa maanta laakiin ayaan darra ah in gaalada iyo inta u sacabatuntaa ay dagaal kula jiraan xuduudda muslimiintu inay oogaan oo haddii laba soo hadal qaado tuug baa gacanta la goynayaa ama waxa weeyaan zaani ayaa la jeedlayaa ama qofkii muxsanka ahaabaa dhagax lagu dilayaa qayladooda ayaa meel walba ka baxaysa marka waa ayaan daro laakiin dee waajibku wuxuu ahaa muslimiinta madaxda u talisaa inaanay gaalo dheg jalaqu siine amarka ilaahay ay maqlaan ay u dhega nuglaadaan oo xuduudda ay oogaan iminka sacuudiga oo kale dee waxaad arkaysaa marka axkaamta gacangoynta iyo iyo qatligaa la fulinayo iyo qisaasta salaada marka la addimo xoolaha nooc walba oo qaaliya waxaad arkaysaa markay ugu badan tahay mara yar inta dusha laga saaro ayaa salaaddii la tegaya wax sidaa ugu baydhayaa ma jiro waayo wuxuu ogyahay gacantiisii halkay marayso qof walbana naftiisa isaa kaa jecel markaa dadkan haddii gacanta la goynayo oo la jeedlayo oo la qisaasayo nin walba naftiisa isaga kaa jecel naftiisuu ilaalin lahaa xooluhuna waa nabadgeli lahay iminka wax kale iska dhaafi dee masaajidadii baynu ku nabadgeli lahanay soo maa mar walba oo taa kabaha la qaadanayo marka dee waa axkaamtii shareicadoo laga tegey haddii axkaamta shareicada la fulinayo dadku iyagaa naftooda u biqi lahaa jamalku waxa uu ka odhanayaa futuuxaat lilaahiyaha waxa uu yihi waqudima saariqu huna wazaniyatu fi aayati zaniyati wazani liana arijaala ila asariqati amyal wاnnisaa ila zina amyal wuxuu futuuxaat lilaahiyaha ku odhanayaa wuxuu yidhi waxaa halkan ragga loo soo hormariyey sariqadii wasaariqu ninkii waxaday wasaariqatu gabadhii waxaday raggaa la horreysiiyey halkii aayaddii suuratu nuur zinadana waxaa la hormariyey dumarkii oo waxaa la yidhi azaaniyatu wazaani fajliduu kula waaxidin minhumaa mi-ata jalda waxa uu sheekhu yidhi waxaa halkanna ragga loo soo hormariyey tuugnimada halkaa zinadana haweenka loo soo horreysiiyey waayo ragguna waxay u iilan og yihiin xagga tuugnimada dumarkuna waxay u iilan og yihiin xagga zinada qolo walba halkay u dabacsan tahay u nugushahay ayaa loo soo hormariyey oo dumarkiina zinadaa lagu hormariyey raggana sariqada waana siday ugu kala badan yihiin ee ugu kala nugul yihiin allah waxau uhi yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiyay itaquu llaha alla ka baqa oo wabtaguu doona alwasiilata waxaad ugu dhowaataan ilayhi ay ila llahi alla xaggiisa ilaahay waxaad ugu dhowaataan oo ugu taqarubtaan raadiya oo doona waa taacaadka iyo cibaadaadka sameeya nawaahidana ka taga alla waxaa loogu dhowaadaa waa taas oo wajaahiduu waa waxyaabihii rabbi loogu dhowaanayey waa namuudaj ama tusaale ka mid ah sida jihaadka oo kale ugu dhowaada weeye oo wajaahiduu jihaada fii sabiilihi ilaahay jidkiisa ku jihaada lacallakum tuflixuun ay likay tuflixuu si aa u liibaantaan ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay low ana lahum hadduu u ahaan lahaa iyaga maa fi lardi arlada waxa ku sugan jamiican xaal ay tahay dhammaanteed gaaladu arlada waxa ku sugan oo dhan hadday heli lahaayeen wa midlahu waxaa arlada ku sugan wax lamidihina hadduu u sugnaan lahaa oo macahu maca maa fi lardi waxaa arlada ku sugan ula socda hadday arlada waxa ku sugan oo dhan heli lahaayeen wax lamidihina ula socon lahaa liyaftaduu si ay isugu furtaan bihi maaga min cadaabi yowmi alqiyaama maalinta qiyaama cadaabkeeda si ay isaga furtaan maa tuqubila lagama aqbaleen minhum iyaga walahum waxaanay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun xanuujiya yuriiduuna waxay doonayaan an yakhrujuu min annaari naarta inay ka baxaan bay doonayaan wamaa hum manay ahaanin bikhaarijiina kuwii ka baxaya minhaa naarta walahum waxaanay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkaasoo muqiimun ay daa'imun daa'im oo joogta ah wasaariqu kii waxaday ee ragga ahaa iyo wasaariqatu tii waxaday ee dumarka ahayd faqtacuu gooya aydiyahumaa gacmahoodii gooya jazaa'an bimaa kasabaa jazaa'an abaalmarin darteedna u gooya lagu abaalmarinayo bimaa kasabaa waxay kasbadeen nakaalan xaal uu cuquubo yahay jazahaas abaalmarintaasi uu yahay cuquubo min allaahi alla xaggiisa ka ahaatoo lagu ciqaabayo wallaahu allana casiizunkii qaaliba weeyi xakiimun ee aan khaldamin faman taaba haddaba ruuxa toobadkeena min bacdi dulmih dulmigiisa dabadii ruuxa toobadkeena iyo dembiguu galay kadib ka toobadkeena oo wa aslaxa hagaajiya fa ina allaha alleh yatuubu calayhi waa ka toobad aqbalaya ina allaha alla gafuurinkii dembi dhaafis badan weeyi raxiimun ee addoommadiisa u naxariista alam taclam miyaanad ogeyn nebi allow ana allaha in alleh lahu uu sugnaaday mulku samaawaati samooyinka lahaanshahooda iyo waalardi arlada lahaanshaheeduba yucadibu waa cadaabaa rabbi man yashaau cidda u doono cadaabkeeda wayakfiru waa u dembi dhaafaa rabbi liman yashaau cidda u doono dembi dhaafkeeda wallaahu allana calaa kulli shayin shay walba qadiirunkii u awood badan weeyi wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online